alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai waalmursaliin wacala aalihi wasaxbihi wasalam waayahay waxaynu ku jirnay risaala latiifa waayahay risaala latiifa risaaladii risaala latiifa waayahay addaliilu lwal wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica daliilka hore ila soco alkitaabu kitaabka adiladu de waa afar maxay kala ahaayeen alkitaab iyo sunnadii ijmaaca iyo qiyaaska adaliilulwalu daliilka hore wuxuu uhi sheekhu raximahullah adilada hore alkitaabu faslun marka kitaabkiiyo sunnadii ayuu inoo sheegaya faslun fi lkitaabi wasunna waa kitaabkii iyo sunnadii waayahay wuxuu yidhi amalkitaabu kitaabkii uu inoo tacriifinay culummadu qur-aankay dee markaa ku bilaabaan kadibna kitaabkiibuu inoo tacriifinayaa waaye waa tacriifulkitaab haddii lagu idhaa dee tacriifi kitaabka waa kaas yacni tacriifu alkitaab fa huwa wuxuu yahay haada alqur'aanu alcadiimu waa qur-aankan weyn weeyaan waa tacriifkii kitaabka waa tacriif fa huwa wuxuu yahay haada alqur'aanu alcadiimu waa qur-aankan weyn kalaamu waa hadalka rabbilcaalamiina hadalkii ilaahay weeyaan kalaamu waa kalaamka rabbialcaalamiin kalaamu waa kalaamka rabbialcaalamiin hortee ilaahay baa ku hadlay sax oo wuxuu ka saarayaa dee aqwaashii faasidka ahayd caqiidadii faasidka ahayd kalaamu waa hadalka rabbialcaalamiina ilaahay baa ku hadlay horta waa hadalkii ilaahay nasala bihi waxaa soo la soo degay soo dejiyey ar ruuxul amiinu ruuxul amiinku waa jibriil ay jibriil calayhi salaam jibriil baa soo degay soo dejiyey calaa qalbi wuxuu ku soo dejiyey qalbiga muxammadin rasuulillaahi sala allahu caleh wasalam qalbiga muxamed waa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam calaa qalbi muxammadin qalbiga muxamed calayhi salaatu wasalaam liyakuuna suu u ahaado liyakuuna suu u ahaado min almundiriina kuwa mundiriinta ah sida dadka uu ugu digo oo de waa min almundiriin waana mubashir waana mundiriin mubashiriina waa mundiriin bilisaanin waa carab carabiyin carabi ah oo mubiinun cadwi bilisaanin carabiyin mubiin bilisaanin carabiyin mubiin waa lisaan carabi ah qur-aanku waana mubiin mid wax cadaynay wey waxyaabaha khasaaistuu dowleya waa lisaan carabi ah oo mubiina linnaasi dadkaa loo soo dejiyey kaafatan dhammaan markaa dee tacriifki isagu waa dhammaaday waa bilisaan carabiyin mubiin khalaas waa tacriifkii waa dhan yahay waa kalaamu rabbi alcaalamiin waxaa soo dejiyay alruuxu lamiin calaa qalbi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu soo dejiyey alfaaduhu wa macaaniihi min allah lafdiga iyo macnuhuba jamiican xagga ilaahay bay ka yimaadeen rasuulkaa lagu soo dejiyey jibriiluyna soo gaadhsiiyey rasuulkunayna soo gaadhsiiyey laakiin hadalku de waa hadalkii ilaahay alkalaamu kalaamulbaari eeg hadalku waa hadalkii ilaahay subxana wataala yayna soo gaadhsiiyey jibriil yaayna soo gaadhsiiyey muxamed calayhi salaatu wasalaam marka hadalka dee muxamedna ma laha kalaamkii jibriilna maaha waa alkalaamu min allaahi tacaala hadalka ilaahay baa ku hadlay jala wacala waa caqiidatu salaf allasoalka waaye linnaasi dadkaa loo soo dejiyey kaafatan dhammaan fii kulli maa yaxtaajuuna ilayhi wax kastay u baahan yihiin fii kulli dhammaan maa yaxtaajuuna ilayhi wax kastay u baahan yihiin min masaalixi diinihim masaalixdii diinta iyo wa dunyaahum masaalixda diinta iyo masaalixda adduunyada ma arkaysaa min masaalixi diinihim wa dunyaahum wuxuu ka waramayaa masaalixda diinta iyo masaalixda adduunyada wa huwa wuxuu yahay kitaabku almaqru'u waa ka lagu akhriyo bil alsinati carabkaa lagu akhriyaa almaqru'u waxaa lagu akhriyaa bil alsinati carabka waa lagu akhriyaa walmaktuubu waxaa lagu qoraa fil masaaxifi masaaxiftana waa ku qoraya almaxfuudu waxaa lagu xafidaa fi suduuri laabahana waa lagu xafidaa alladii waa ka laa ya'tiihi ma yimaado albaadilu baadilku min bayni yadayhi ma yimaado abadan yacni qur-aanka kariimkaa baadilku uma yimaado min bayni yadayhi xagga hore walama yacni lama taxriifiyo ummadihii hore dee kutubtoodii way taxriifiyeen laakiin qur-aanka kariimkiima soo degay min bayni yadayhi walaa min khalfi dhinac kasta waa laga ilaaliyay markii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee lagu soo dejinayay waa la ilaaliyey yacni dhinac kastaba bimacnaa dee waa laga xafiday waa la ilaaliyey ilaahay baana dee tabaaraka wa tacaala maaragtay ilaalintiisa iyo xifdigiisa kafaalo qaatay ilaahay baa ilaaliyey marka min bayni yadayhi waxba laguma dari karo taxriif ay bisiyaadatin calayhi in wax lagu daro walaa min khalfihi ay binuqsaanin minhu in wax laga nusqaamina waa la diiday dhinac kastaba xaggaa waa laga taagan yahay waxba laguma dari karo dhinacan kale waa laga taagan yahay waxba laguma nusqaamin karo xataa hadii laydhaa min laba xarfa laga boodo waa ilaahay baa ilaalinaya liannahu maxfuud waa la xafiday laa yaatiihi uma yimaado albaadilu baadilku min bayni yadayhi hortiisa bimacnaa waxba laguma siyaadin karo xaggaa waa laga taagan yahay xagga siyaadinta walaa min khalfihi xagga dambe bimacnaa ay nuqsaanin minhu naqsina waxba lagama nusqaamin karo tansiilun waa soo dejin min xakiimin ilaaha xakiimka ah baa soo dejiya xakiim ilaaha xakiimka ah xamiidin la mahadiyo ilaahay baa xafidaya wa innaa lahu la xaafiduun waa xafidaynaa ama waa la ilaalinaya marka halkaana waa la xafiday ilaahay baa kafaalo qaatay waa la ilaaliyey markaa qur-aanku waa kaa waa la xafiday waa la ilaaliyey maxaa laga ilaaliyey taqyiir tabdiil nuqsaan yaa asiyaada intaba ilaahay baa ka ilaaliyey subxaanahu wa tacaala waana kalaamullah dee hadalka kale waa ka fadli badan yahay sida dee waa alkhaaliq soo ilaahay maaha waa hadalkii ilaahay tabaaraka wa tacaala jala jalaalu waayahay adaliilu thaani daliilka labaad asunnatu sunnadii buu bilaabay daliilka labaad wa ama sunna xagga sunnada miya fa inahaa iyadu waxay tahay aqwaalu nabiyi waa hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa afcaaluhu afcaashii rasuulka qowlkii rasuulka iyo ficilkii rasuulka wa taqriiraatuhu taqriiraadku waxa rasuulka agtiisa lagu sameeyo ama qowlba ha ahaado lagaag yidhi ama ficilba ha ahaado lagaag sameeyo wa taqriiraatuhu inuu rasuulku qiray ama sugay cala al aqwaali aqwaal iyo wal afcaali wuxuu qirayaa ama qowl ama ficil buu qiraya ama agtiisaa lagu samaynayaa ficilkaasuu qiraya rasuulku ma inkirayo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma diidayo ama kelmad baa la odhanaya uu maqlayaa muu inkirin taqriir baa la yidha culamada waa tacriifkii marka asunna fi luqa horta sunnadu luqa ahaanta waxaa la yidhaha asiira sunnadu waa dariiqada la yidhaha luqatan adariiqa ama dee ha ahaato dariiq fiican ama dariiq xunba ha ahaatee asunna waa dariiqa ama siirada ayaa la yidhaahdaa ama ha noqoto wax fiican ama wax xun ha noqoto sanna fi lislaami sunnatan sayi-a aw sanna man sanna fi lislaami sunnatan xasana markaa sunna waa dariiqa mutlaqan baa la yidhaha istilaax ahaanna dee culammada usuuliyiintu istilaax bay u dejinayaan marna waajib alwaajibu almasnuunu halkaasay mar ku daraan marna dee waa kuwanoo qur-aanka iyo sunnadii alqur-aanu lkariimu asunatu saxiixa oo xaggii adiladiiba halkana ula jeedaan marna sunnada waxay ula jeedaan wixii bidcada qaabilaya waxay ku odhanayaan kaasi waa bidco oo sunno maaha waxani waa sunna oo uu sugan yahay oo bidco maaha dee soo saa maaha marka culummada ictiqaadku dee waxay u isticmaalaan asunna walbidca way iska soo horjeedaan soo saa maaha waxay ku odhanayaan culammadu bidcada waxaa la yidhaahdaa wax kastoo khilaafaya sunnada soo bidco lama yidha ilaa waa tacriifkii culammada marna sunnada waxay u isticmaalaan xaggii adilada maxaa u daliila alkitaab wasunna walijmac waa xaggii adiladana soo maaha oo kutubta usuuliyiinta aad u isticmaala marna sunnada waxaa loo adeegsadaa istilaax ahaan muxuu ka soo horjeedaa waajibkii waxaasi waa waajib maya waa sunna maya waa mustaxab maya waa makruuh maya waa muxaram soo maa axkaamtii de alaxkaamu takliifiya marka marna maxay ku sheegaan axkaamta takliifiguu ku jiraa soo saa maa marna adiladu ku jiraa usuuliyiintu culummada ictiqaadkuna maxay u isticmaalaan maa yuqaabil albidca wixii bidcada qaabilayaba culammadu adeegsadaan calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin soo saa maaha markaa sunnadu dee istilaaxaad badan bay fil istilaax macaani fara badan baa loo isticmaalaa usuuliyiintu si gaara u isticmaalaan kutubta ictiqaadka dee maarata istilaaxaad gaara baa loo sameeya waaya kan waa kii markaa halkan usuuliyiinta hadda la soco wa ama sunna sunnada maxaa la yidhaha tacriifu sunna ee dee xagga daliil ahaan markay tahay fa innahaa aqwaalu nebiyi waa qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa afcaaluhu afcaashii rasuulka wa taqriiraatuhu taqriirkii rasuulka uu rasuulku muxuu qiray cala alaqwaali aqwaal iyo walafcaal marka waa tacriifki haddii lagu dhaha tacriifi goordhow waa tacriifkii waa kaa kitaabkeennu uu saaray raximah llahu tacaala raxmatan waasica dee sunnadu de waana adilo waa daliilkaa madax bannaan oo dee axaadiista waxaa loo qaybiyaa xadiis mutawaatira way noo iman doontaa iyo xadiis aaxaada loo qaybiya midna waa mutawaatir midna waa maxay midna waa aaxaad wey kaasina waa inoo imanayaan waayo wuxuu uhi sheekhu raximah llah faalaxkaamu sharciya faalaxkaamu axkaamta asharciyatu axkaamta sharciyadaahi faalaxkaamu axkaamta asharciyatu axkaamta sharciyadaahi taaratan mar axkaamta shareecada tu'khadu waxa laga qaataa min nasi lkitaabi wasunna axkaamta mar waxaa laga qaataa naska kitaabka iyo sunnada laga qaata falaxkaamu sharciya axkaamta sharciyadaa taarartan mar tu'khadu waxaa laga qaataa min nasi naska ayaa laga qaataa alkitaabu wasunna kitaabka iyo sunnada naskiisaa laga qaataa min nasi lkitaabi wasunna nas baa laga qaataa waa maxay nasku wa huwa nasku halkaa wuxuu kuu tacriifinayaa tacriifka naskaad halkaa ayaad la soconaysaa nasku waa maxay waxaasi waa daahir iyo waxaasi waa nas oo dee waa wuxuu bilaabay dalaalaat lalfaad nas daahir muawal mujmal waa afar midi waa nas midi waa daahir midi waa muawal midna waa maxay kelmadda mujmal afartaabaa ka dhiga wnoo soo wada wadila soconaysa fal axkaamu sharciya haddaba axkaamta shareecada taaratan mar tuukhadu waxaa laga qaataa min nasi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha ka naskee cad wa huwa nasku allafdu waa lafdi alwaadixu cad alladii kaasoo laa yaxtamilu aan qaadayn ilaa daalika almacnaa hal macno unbuu leeyay maxaa la ydhaha haddii kelmaddu macno keliya ay xambaarayso oo tafsiir kaleba aanay lahayn nas baa la ydhaa yani waxa u yaqaanaa usuuliyiintu nas waa cad yahay bimaana wa huwa wuxuu yahay nasku allafdu waa lafdiga alwaadixu cad alladii kaasoo laa yaxtamilu ma qaadayo ilaa daalika almacnaa macnahaasun buu qaadaya waa nas baa laydhaa waxaa ku cad baa la odhanaya sidaa iyo sidaa tusaale qowluhu tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa fa haadihi alaaya haye nasun fii cuquubati alqaci soo maa mise ixtimaal kalaa ku jira wax ixtimaala may leedahay ya inaan la jarin in de la mustaafiriyo in dalka laga saaro in madheere lagu xidho may maxay xambaaraysaa hal macne oo ah qofka saariqaa gacantaa la jaraya tafsiir kale male laakiin mise way leedahay tafsiir kale ma laha nas baa la yidhaahdaa kaama wa huwa wuxuu yahay allafdu waa lafdiga alwaadixu cad alladii kaasoo laa yaxtamilu ma ixtimaalo ilaa dalika almacna marka culummadu waxay leeyihin usuuliyiintu nas baa la ydhaa nas baa la ydhaa wa taaratan mar kale tuukhadu waxaa laga qaataa min daahirihimaa kitaabka iyo sunnaha daahirkooda halkaana daahirkiibu inoo daahir oo axkaamta waxaa laga qaataa axkaamtan kitaabka iyo sunnuu sheegeen halkee laga qaataa axkaamta waxaa laga qaataa daahirkaa laga qaataa waa maxay daahirku waaya ila soco wa huwa wuxuu yahay maa dalla waa shay uu ku tusiyey calaa daalika arrintaa waxa ku tusinaya calaa wajhi lcumuumi lafdiy wuxuu kuu tusinayaa cumuumka lafdiga kelmadan marka la sheego waxaan way wada koobsanaysaa cumuum lafdi oo waxaa la odhanayaa haddii la yidhaahdo kelmad la sheego iminka hadduu yidhaahdo akrim ikraami adulaaba kelmadan dulaab maxaa ku daahira waxa daahira ardaydii dee wax baranaysay markaa de waa daahir weliba cumuumo dhammaan daalib oo dhan waxa daahira arday oo dhan ikraami baa loo jeeda waa daahir bay yidhahda wa huwa maadala wuxuu ku tusinayaa calaa daalika arrintaas buu ku tusinayaa lafdigani macnuu ku tusinayaa calaa wajhil cumuumi lafdiy cumuum lafdiya oo kelmadan marka la itlaaqo waxaa ku dhacaya macno fara badan bay ku dhacaysaa oo xagga lafdi ahaan dee macnahan waa wada koobsanayaabaa la odhanaya aw amase almacnawiyu cumuumkii macnawiga ahaa marka dee lab u kala qaaday waxna lafdi ahaan oo wuxuu leeyahay cumuum lafdiga bimacnaa can ariiqi lafdi lafdi ahaanbaa dee laga qaadanaya midna cumuum macnawiyaa laga qaadanaya marka halkaa cumuumka lafdiga wuxuu u jeedaa kelmadda lafdi ahaan baa laga qaadanaya in kelmadani ay sidaa daahir ku tahay wata la yidhaahdo aayadda daahirkeedu waa kada wa kada daahir laakiin markaa maxaa ku jira daahir haddii ixtimaal baa ku jira soo ixtimaal kale kuma jiro meesha ixtimaal kale ama tafsiir kale oo ixtimaalo baciida baa gelaya meeshii laakiin macnaa ku cad markaa laba wuxuu yidhi wuxuu ka dhigay sheekhu raximahullah daahirkii cumuum lafdi waa wixii laftiaan ku sugnaaday awil macnawiya ama cumuumkiina macnawiga aha cumuumka macnawiga waxaa la yidhaahdaa maa habata can ariiqi lqiyaas wixii baabkii qiyaas wuu inoo imanayaa wixii baabulqiyaas ku sugnaaday maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa cumuum macnawi marka muxuu ula jeedaa cumuum macnawi cumuum almacnawi wuxuu ula jeedaa ay maa habata can ariiqi lqiyaas cumuumka lafdigana muxuu u jeedaa maa habata can ariiqi lafdi wixii lafdi ahaan ku sugnaadayna cumuum lafdigaa la ydhaahdaa wixii macna ahaanna maxaa loola jeedaa ay maa habata can ariiqi lqiyaas qiyaaskana waa dee wuu inoo imanayaa oo muxuu ka dhexeeya waa ciladii ka dhexaysay asalkii iyo faracii waa ciladii asalkii iyo faracii iyo xukunkii waaba intaa markaa daahirku waa maxay haddaba daahirku laba macnuu leeyahay mid baa raajixa markaa macnaha raajixa maxaa la ydhaha daahir baa la ydhaha marka addaahir huwa almacnaa alraajix daahirku waa macnaha raajixa la ydhaha macnaha kale ee daciifkaana maxaa la odhanaya ama macnaha marjuuxaana maxaa lagu idlaaqaa mu'awal baa la ydhahda marka aldaahir huwa almacnaa araajix almacna araajix huwa aldaahir macnaha xooga badan raajix baa la ydhahda macnaha marjuuxana maxaa la yidhaahdaa almuawal muawal baa la yidhahdaa ama macno daciifa la odhan waaba intaa markaa daahirkii waa sidaan sheekhu inoo sheegay raximahullah waa macnaha daahirkaa ama macnaha xooga badan ee aayadda ka soo daahiraysa ama xadiiskaba ka daahiraya wejiga xooga badan maxaa la odhanaya daahir macnaha marjuuxaana maxaa ee kasoo horjeedana maxaa la odhanaya lagu idlaaqaya muawal baa la odhanaya saasuu sheekhu raximahullah raxmatan waasica daahirkii ayaa la yidhaahdaa markaa wuxuu inoo fasiray nas de waa la qaadanaya waa cad yahay isagu daahir isaguna waa la qaadanaya waana macnihii raajixa ahaa aldaahir huwa almacnaa alraajix daahirku waa macnaha raajixa wuxuu ku tusaaleeyey tawada-uu rasuulka waxa la weydiiyey waa soo marnay ma ka weyse qaadanaa min luxuumi libil hilibka geela ma ka weyse qaadanaa buui qaala tawada-uu minhaa ka weyse qaata buui calayhi salaatu wasalaam markaa amarkaa uu yidhi ka weyse qaata calayhi salaatu wasalaam maxaa daahira waxaa daahira weysadii sharciga ahayd in loo jeedo ee looma jeedo macnihii nadaafada fi luqa eede alwudu nadaafada laydha ma nadaafad baa loo jeeda mise weysadii sharciga ahayd baa loo jeeda waxaa daahira in loola jeedo xaqiiqa sharciya oo lagu xambaarayo weysadii sharciga ahaydee dee macruufka ahaydee weysadii dee la yaqaanay ee ma aha nadaafadii fi luqa ma aha marka maxaa waajiba waxaa waajiba alcamalu bihi calaa daahir waxaana waajiba shareecada alcamalu bidaahir shayga daahirkiisa in la qaataa waa shay waajiba inakayna saaran qofka macnaha raajixa la qaataa shareecada waana dee dariiqadii salafkii saalixa ahaa waana sida ixtiyaadka badan waana sida xooga badan kelmadda haddii laba macno ay qaadato keebaa la qaadanaya labada macne almacna alraajix macnaha daahirkaa la qaataa macnaha marjuuxa ahna waa laga tegayaa ilaa bidaliilin mooyaane alalehe waxa dhacda marmar macnaha marjuuxee iska daciifkaa in deli loo keeno de waa qaadana marka haddii deli loo keeno asal ahaan maxaa la qaataa almacna daahir ama almacnaa alraajix maxaynu qaadanaynaa macnaha xooga badan baynu qaadanayna wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waas halkaa markaa muxuu kala saaray labu inoo sheegay nas waa inoo tacriifiyey daahirkiina waa inoo tacriifi waaye waa wad marka labadaas waa wuxu uhi sheekhu raximahullah wa taaratan mar kalena tuukhadu axkaamta axkaamtii shareecada alaxkaamu sharciya ayaa la socotaa axkaamta sharciyadaa wa taaratan marna tuukhadu waxaa laga qaataa min almantuuqi mantuuqa laga qaataa mantuuqa baa laga qaata halkana wuxuu bilaabay mantuuqii iyo mafhuumkii waa maxay mantuuqu mafhuumkuna waa maxay inoo tacriifi mantuuqa iyo mafhuumka wuxuu ihi sheekhu raximah ullah asheekh cabdiraxmaan assicdi wa huwa wuxuu yahay mantuuqu maa dalla waa shay ku tusiyey cala alxukmi xukunkuu ku tusinaya wa huwa waxa uu yahay maa dalla waa shay uu ku tusiyey calalxukmi xukunka waxa ku tusinaya oo dee waa lafdi ku tusinaya xukunka maa dalla waa shay ku tusinaya calalxukmi xukunkuu ku tusinaya fii maxalli nudqi maxallo nudqiguna waa cibaaradii nudqiga lagu hadlayay fii maxalli annudqi ay fi lcibaara maxallu nudqigu de waa cibaaradii buu la jeedaa cibaaradii waa kelmadan marka lagu dhawaaqo waxay kelmadanu markaba ku dhawaaqaysa weeyaan ee maadatulxuruufi maadada xuruufta lagu dhawaaqayo weeyaan manduuqu markaa waa maxay waa kelmadan lagu dhawaaqay waxay sheegaysaba oo ah alcibaara cibaarada cibaaratlkelima kelmadan cibaaradani waxay cadaynaysa waxaa la ydhaha manduuq baa la ydhaha wa huwa manduuqu waxa weeyaan waa tacriifkii manduuqa de yani tacriif almanduuq huwa maa dalla cala alxukmi fii maxali markaa maxalu nudqigu wuxuu ujeedaa lafdigu xuruuftii buu ujeeda waa kelmadan xuruufteeda marka lagu dhawaaqo waxa ay ku waxa laga markaba ay ku dhawaaqdeen nudqiga ah ee ay ka kooban tahay min maadat alxuruufi allatii yundaqu biha baa la yidhahda tusaale mithaalkeedu waa ka qowlihi tacaalaa falaa taqul lahumaa ha ku odhanin falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin ha ku odhanin falaa taqul lahumaa ha ku odhanin uffin maxaa ku cad kelmada manduuqeeda ayaa sheegaya falaa taqul lahumaa uffin manduuqa aayaddu waxa weeyaan waa xaaraan inaad ku tidhaa waalidkii ta'fiif kelmad uf ama xumaan waa muxaram markaa waa maxay manduuqeedu waa calaa taxriim atafiif calaa taxriim eesh tadullu calaa taxriim atafiif tafiifku inuu muxaram yahay baa laga qaadanaya soosaa maaha way ku caddahay badee maxaa laga fahmayaa dee mafhuumkana waxyaabo kale laga fahmaya laakiin dee waxaa laga qaadanayaa calaa taxriim atafiif kelmadaasi inay muxaram tahay baa laga qaadanaya markaa manduuqbaa kaa la yidha adoo culamadu cel manduuq baa la yidha xadiiskii oo kale fii saa'imati alghanami sakaatu wuxuu sharaxa yidhi rasuulku wuxuu yidhi saa'imatu lghanami adhigii foofayey adhigu hadduu foofo ladhaa waa la foofiyaa dee dooga iyo daaqaa la geeyaa asakaatu sakaa laga qaaday waa maxay manduuqa xadiisku wuxuu bimanduuqihi kugu tusinayaa inay sakadu waajib ku tahay fil ghanami adhigii asaaimati foofaysay ee sanadka badankiisa daaqaysay waa laga yaaba marmarda in raash loo soo iibiyo ama caws marmar loo soo iibiyo laakiin haddii la yidhaahdo dee sanadka badankiisa way daaqdaa oo daaqa baadkii cuntaa sakadii baa laga qaaday ya dee markaa waxaa la ydhaa manduuq baa la ydhaa mafhuumkuna uu soo socda isagu fii saa'imati alghanami sakaatu fahuwa bimanduuqihi yadulu calaa wujuubi sakaati fi lqanami saa'ima marka maxaa la ydhaha kaa waxaa la yidhaahdaa culammadu maxay yidhaahdaan manduuq baa la ydhaha waa kelmadda markay lagu dhawaaqo waxa cibaaradu ay tahayba alcibaaratu baa la ydha naska cibaaradiisaabaa la dhahda cibaarat nas naska cibaaradiisu waa sidaa iyo sida halkaasaynu markaa mafhuumkan halkaasaynu ka qaadi doona kaasi waa tacriifkii manduuqaynu marayna tacriifkii mafhuumkuna inoo soo socdaa insha allahu tacaala matniga shuruud salaa de kolley wuu dhadhow yahay isaga itixaankiisa waraqaa lagu qaadaya matniga shuruud salaa markaa iskasii qofku iskasii akhrisanaya matniga shuruud salaa markaynu dhammayno de waa lasoo qoraya iyadoo waraaqa daabacanunbaa itixaanka lagu qaadaya matniga shuruud salaa insha allahu subxaanahu watacaala